bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii kontonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba waana dersigii labaad ee saxaabiga ku saabsan abidardaa saxaabiga la yidhaahdo abidardaa wasala wuu soo gaadhay abudardaa ilaa matjarihi dukaankiisii ayuu soo gaadhay wa tarabaca wuxuu ku fadhiistay calaa kursiyihi kursigiisii alcaali ee sarreeye ee meesha kora saarnaa wa jacala wuxuu bilaabay yabiicu inuu wax gado wa yashtari uu waxna soo gato maxaa jira ganacsigaa labadaa ka kooban in waxaad haysana aada iibiso oo aada lacagtii qabs aada lacagta qaadato iyo nin badeecad wata inaad ka gadato aad adigu lacagta bixiso saasaa baa'ic mushtari baa'ic mushtari iibsade gate iibiye gate saas weeye oo waya'mura uu amar ku siiyo khilmaanahu shaqaalihiisii uu amar siiyo waxaas yeela halkaa u dhiib qofkaasi wayanhaahum uu ka reebo waryaa halkaa ka kac waxa ha samaynin wa huwa isaga oo laa yaclamu shay-an aan waxba ka ogeyn mimaa wixii yajri ka socda fii mansilihi gurigiisii ama aqalkiisii waxa ka socda uusan ogeyn iyo dukaankiisii yuu ka shaqaynaya fa fii daalika alyowmi maalintaa iyada ah kaana wuxuu ahaa cabdulaahi bnu rawaaxa cabdulaahi bnu rawaaxa wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu yamdii kii aaday ama aaday ilaa beyti saaxibihi ninkii ay saaxiibka ahaayeen gurigiisa ayuu aaday ninkii abidardaa ahaa waqad casama isaga oo go-aansaday calaa amrin arrin isagoo arrin go-aansaday arrinta uu go-aansaday waan arki doonaa falamaa markii balaqa uu gaadhay cabdulaahi ibnu rawaaxa albeyta gurigii waa gurigii abidardaa'eh markuu gaadhay ra-aa wuxuu arkay baabahu albaabkiisa oo maftuuxan iska furan guryihii hore guryo iska basiidahoo iska sahlan bay ahaayeen ganjeelooyinkan waaweyn ee maanta ay guryuhu leeyihiin ee waxaa ma lahayn wa absara wuxuu arka muu isha ku dhuftay umma dardaa dardaa hooyadeed fii finaa'ihi guriga hortiisa ama guriga hadhqoodaalkiisa iyada oo fadhida fa qaala wuxuu yidhi assalaamu calayka assalaamu calayki nabadi nabadi korkaaga ha ato yaa amata allah addoontii ilaahay fa qaalad waxay tidhi wacalayka assalaam adigana nabadgelyo korkaaga ha ato yaa akhaa abidardaa abidardaa walaalkiiow walaalnimada waan soo aragnayoo aabbiyi hooye ma wada dhaline dhaqan carabtu ay lahaan jirtay oo labadii ruuxi ay isu aragtay inay aada u saaxiibaan oy nafta wadaagaan yaay waxay dhihi jireen waan walaalownay fa qaala wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu rawaaxa ayna abudardaa abudardaa mee ama aawey fa qaalad waxay tidhi dahaba wuxuu aaday ilaa matjarihi dukaankiisii buu aaday walaa yalbathu an yacuud mana raagayo dhaqso u soo noqon doonaa fa qaala wuxuu idhi ata'daniina ma ii fasaxaysaa inaan guriga galo fa qaalad waxay tidhi cala alraxbi waasaca soo dhowow gacmo furan iyo qalbi furan kusoo dhowow wa afsaxat waxay u bannaysay lahu isaga adariiqa wadadii bay u bannaysay waddaday uga kacday guriga hortiisii fadhiday guriga uga kacday meeshii suu u galo wa madat waxay aaday iyaduna ay gashay ilaa xujratiha qolkeedii wanshaqalat waxay ku jeedsatay oe ku mashquushay canhu isaga biislaaxi sha'ni beytiha gurigeeda arrimihiisa arrimahaas suubinteeda iyo wanaajintiisa ayay ku mashquushay oo ninkii inuu guriga soo galay way iska ilowday iyo wa ricaayati atfaaliha iyo caruurteeda yararka ah inay daryeesho hawsheedii oo caruurteeda inay daryeeshay gurigeeda inay nadiifisay alaabteeda inay hagaajiso cuntadeeda inay karsatay iyo howlaheedii ayay iyana ku mashquushay cabdulaahi bnu rawaaxa marka muxuu sameeyey dakhala wuu galay cabdulaahi bnu rawaaxa ila alxujrati qolkii ayuu galay allatii qolkaasoo wadaca uu dhigay fiiha qolka dhexdeeda abudardaai abudardaa sanamahu sanamkiisa uu dhigay qolkii uu sanamka dhigay qolyuu aaday wa akhraja wuxuu la soo baxay qaduuman faas ama gudun ayuu la soo baxay oo axdarahu macahu uu watay uu horu soo qaatay gudun uu soo qarsaday uu horu soo qaatay ama faas ayuu la soo baxay wa maala wuxuu ku leexday cala sanami sanamkii ayuunbuu ku jeestay wa jacala wuxuu bilaabay yaqtacuhu inuu googooyo u gobol gobol inuu u googooyo ama yuqaticuhu inuu jarjaro uu googooyo bihi guduntii ama faaskii inuu ku googooyo wahuwa yaquulu isagoo leh alaa kullu shayin alaa kullu maa yudcaa maca allaahi baatilun alaa kullu maa yudcaa maca allaahi baatilun isagoo leh alaa hooyaay dhagaystaay oo baraarugaay kullu maa shay kasta wax kasta oo yudcaa maca allaahi alla lala caabudo caabudidda alle keligii baa iskale wax allaala wixii alle lala caabudo oo dhani baatilun waa baatil waxba kama jiraana alaa kullu maa yudcaa maca allaahi baatilun isaga oo leh ayuu gobol gobol u googooyey ama u jarjaray markuu sidaas yeelay wuu iska baxay dakhalad way soo gashay ummu dardaa ila alxujrati qolkii ayay soo gashay allatii qolkii oo fiiha uu ku jiray assanamu sanamkii fa sacuqad way miyir beeshay naxdin daraaddeed naxdin daraaddeed ayay la miyir beeshay fa suciqat way miyir beeshay xiina markii ra-adhu ay aragtay sanamkii oo qad hadaa qad hadaa noqday ajdaadan gobollo gobol gobol uu noqday oo aan ishaysanin oo la jarjaray markay aragtay way argagaxday argagixi daraaddeed ayay la miyir beeshayba oo wawajadad ay aragtay ashlaa'ahu xubnihiisii sanamkii xubnihiisii oo mubacharatan cala al ardi dhulka ku firidhsan mubacharka waxaa la yidhaah wax dhulka ku firidhsan oon iskuna aadanayn oo midba meel ay taallo wajacalad waxay bilowday taltimu inay dharbaaxdo khadayha labadeeda dhafoor inay dharbaaxdo wahiya taquulu iyadoo leh ahlagtanii waad i halaagtay oo waad i dishay yabna rawaaxa ina rawaaxow ahlagtanii yabna rawaaxa maxaa jira waxay og tahay ninkeedu suu ugu cadhoon doono lam yamdi ma gudbin khayru qaliilin wax yar maahane wax badirima ma gudbin waqti badan ma gudbin xataa caada ilaa uu ka soo laabto abudardaa abudardaa ilaa mansilihi uu gurigiisa uga soo laabto fa ra-aa wuxuu arkay imra'atahu xaaskiisii oo jaalisatan fadhida cinda baabi lxujrati qolkii albaabkeeda iyadoo fadhida allatii qolkii oo fiihaa uu ku jiray assanamu sanamkii qolkii uu sanamka ku jiray albaabkiisiiba iska fadhiisatay wahiya tabki iyadoo ooyeysa oo watanshiju cabaadays nasjiga waxaa la yidhaha oohin maaragtay qaylo leh oohinta hadday ilin keliyata leedahayna waa bukaa baa layidhi laakiin nashiijka waxa weeye qofku markuu ooyayo oo ilintuna ay ka da-ayso laakiin haddana uu qaylinayo uu cabaadayo uu hirmacayo wa calaamaatu alkhawfi isaga oo calaamooyinkii cabsiduna minhu ninkeeda ay ka cabsanaysana baadiyatun ay ka muuqato calaa wajhiha wejigeedii fa qaala wuxuu yidhi maa sha'nuki maxaa kugu dhacay ood la ooyeysaa qaalad waxay tidhi akhuuka walaalkii cabdulaahi bnu rawaaxa ahaa yaa jaa-anaa noo yimid fii khaybatika adiga oo maqan ayuu noo yimid wa sanaca wuxuu ku sameeyey bisanamika sanamkaagii maa taraa waxaad aragto ayuu ku sameeyey fa nadara wuu eegay abudardaa ila sanami sanamkii ayuu eegay fa wajadahu wuxuu arkay xutaaman isaga oo burbur ah oo la burburiyey oo gobol gobol haystaa uusan jirin fashtaata wuu siraadmay qadaban cadho ayuu la huray aad buu u cadhooday sidii yani cadhadu markuu qofku ka bato cadhadu markay ka badato wuu guban wuu gubtay wahama wuxuu damcay an yathara inuu u aaro lahu sanamkiisi inuu u aaro cabdulaahi bin intuu ka daba tago uu farasaaro uu ka aaro laakinahu hase ahaatee maa labitha ma sii joogin qaliilan wax yar maahane ma sii joogin xataa hada-at ilaa ay ka xasisho thaa'iratuhu cadhadiisii ay ka xasisho ay ka degto oo wasakata uu ka dego uu ka aamuso uu ka dego canhu isaga qadabahu cadhadiisii cadhadii baa aamustay cadhadu sidii wax hadlayay oo kale oo aamusay yaa sakata la yidhi laakiin waxaa laga wadaa un cadhadii baa degtay fa fakara wuxuu ka fikiray uu maskaxdiisa maankiisa uu rogrogay fii maa xadatha waxa dhacay wixii dhacay buu kuu fiirsaday uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi low kaana haddii uu ahaan lahaa fii hada sanami sanamkan khayrun wax khayr aba haddii uu ku sugnaan lahaa la dafaca wuxuu ka celin lahaa al adaa dhibka yuu can nafsihi naftiisa ka celin lahaa hadduu wax wanaaga leeyahay hadduu wax waxtara leeyahay hadduu wuxuunba yahay isagaa dhibkan markii la dilaya iska difaaci laha marka wuxuu yidhi marka doqonnimadayda waxaan isagiiba isdifaaci karayn yaan aniguna caabudaya oon isleeyahay wax kuu taro marka waxaa soo baraarugay iimaankiisii ku qarsoonaa uma markaa kadib inalaqa wuu jaqaafiyey wuu dhaqaaqay inilaaqa waxaa la yidhaahdaa wax booday oo kale oo duulay aad marka qofka u dhaqaaqa saara iyo inalaqa way kala duwantahay way kala duwan tahay oo inalaqa yaa ka xog badan intilaaqu waa qof wuu jaqaafiyey baan idhaahnaa ama wuu booday wuu jaqaafiyey ama wuu rooray min tawihi isla waqtigiisii ilaa cabdulaahi bni rawaaxa ayuu aaday markaasuu wuxuu yidhi khalaas aniga waan islaamayaa sanam dambe iyo shirki iyo gaalnimo iyo diin la-aan dambe laygu arki maayo nawadii markaas iimaankii baa qalbigiisa galay wamadayaa waxay aadeen labadoodii cabdulaahi bni rawaaxiya saaxiibkiisii abudarda aha ilaa rasuulilaahi rasuulki ilaahay ayay aadeen sala allahu calayhi wasalama wa aclana wuxuu caddeeyey abudarda dukhuulahu gelitaankiisii fii diin illaahi diinta ilaahay uu galay ayuu caddeeyey fa kaana wuxuu ahaa aakhira ahli xayihi xaafadiisa dadkeeda qofkii ugu dambeeyey islaaman islaamnimo islaamid la islaamo xaafadiisa ruuxii ugu dambeeyey buu ahaa dadka dhan ee kale ayaa rag iyo haween iyo caruur waa lagu wada hormaray xaafadiisa waa lasoo wada islaamay ilaa waxaan idhi aniga horu soo sheegnay taqriiban ilaa shan sano ayuu islaamku xaafadda ku jiray intaana wuu ka warqabay intaana wuu diidanaa marka wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyey ee islaama aamana wuu rumeeyey abudardaa abudardaa wuxuu rumeeyey mundu laga soo bilaabo allaxdati aluulaa ilbiriqsigii koobaad billaahi alle ayuu rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisana wuu rumeeyey iimaanan rumayn ayuu rumeeyey iimaankaasoo khaalada dhex galay khaldiga waxaa la yidhaah shay shay intay ku barxameen aan la kala saari karin dib dambe biyo iyo caana haddaad isku darto ood isku baraxdo miyaad dib dambe u kala saari kartaa ma kala saari karaysid marka khaldiga saasaa la yidhaah iimaankaasoo khaalada ku barxamay kulla daratin darre kasta ama atam kasta oo fii kayaanihi jiritaankiisa ee daradu waa waxyaabaha ugu yaryar ay ka kooban yihiin dunidu ay ka kooban tahay yani xataa qofka bani aadamka ugu dambaysta wuxuu ka kooban yahay daraad buu ka kooban yahay sii wad sii wad sii wad sii wad sii wad wuxuu noqon doonaa uun daraad buu noqon doonaa yuu ka kooban yahay atamis marka waxaa uun laga wadaa meel kasta oo dhiig yani dhiiggiisa iyo lafihiisa iyo xubnihiisa iyo unugyadiisa iyo unugyadaasi waxay kasii kooban yihiin oo atamyadii ama daraadkii ah intaasoo dhan buu iimaanku galay isagiiyo iimaankii malka lama kala saari karayo wanadima wuxuu ka shallaayay ama uu ka qoomamooday nadaman qoomamo ama shallayto kabiiran oo weyn calaa maa faatahu wixii ka tegay oo min khayrin wanaag ah islaamnimadii looga hormaray ayuu aada iyo aad uga shallaayay wa adraka wuxuu ogaaday idraakan ogaansho camiiqan oo qoto dheer wuxuu ogaaday maa wixii sabaqahu uu uga badiyey uu uga hormaray ilaahi isaga asxaabuhu nimankii saaxiibadiisa ahaa waxay uga hormareen oy uga badiyeen oo min fiqhin garasho ah la garto fii lidiin illaahi alla diintiisa ay fahmeen oo ay garteen wa xifdin iyo qaybid likitaabillaahi kitaabka ilaahay la qaybo oo korka laga qabto iyo wa cibaadatin iyo alla la caabudo wa taqwan alla laga cabsado kuwaas intaasoo iddakharuuhumaa ay kaydsadeen cibaadada iyo taqwada waa isla midkii uune ay kaydsadeen lianfusihim naftooda ay u kaydiyeen cinda allaahi alla agtiisana ay u kaydiyeen intaas ayuu ka qoomamooday ogaanta uu ogaaday waxaas fa casama marka wuxuu go-aansaday calaa an yastadrika inuu ka daba tago isdaba qabto calaa an yastadrika waxaa loo yaqaano catch up dadkii kaa tegay inaad ka daba tagto wey inaad gaadho calaa an yastadrika inuu ka daba tago uu gaadho maa faatahu wixii ka tegay biljuhdi dadaal aljaahidi oo aad iyo aad u adag dadaal adag dagaal dadaal adag inuu kaga daba tago wa an yuwaasila inuu xidhiidhiyo kalaala leyli habeenka daalkiisa bikalaali nahaari maalinta daalkeeda inuu xidhiidhiyo oo maalin iyo habeenba uu shaqeeyo micnihii wey cibaadadii salaadii iyo soonkii iyo qur-aan akhriskii iyo qur-aan xifdigii iyo waxaasoo dhan inuusan howl kalaba qabanin ilaa uu ka soo gaadho dadkii shanta sano ka hormaray iyo wa an yuwaasila inuu xidhiidhiyo si aan kala go' lahayn kalaala leyli habeenka daalkiisii habeenkii oo dhan uu tukado uu qur-aan aqriyo uu wardiyo uu alle alle subxaana wa tacaala xuso nabigana ku salliyo bikalaali nahaari maalinta dadaalkeedii ama daalkeedii xataa yalxaqa ilaa uu ka gaadho birakbi safarkii dadkii dhaqaaqay jamaacadii ka hormartay ee islaamnimada ugu horreysay ee saaxiibadiisii iyo dariskiisii iyo ehelkiisa ahaa bal wayataqadama calayhi uu kana hormaro intuu gaadho uu kana hormaro weliba fansarafa wuxuu u go-ay ila alcibaadati cibaado ayuu u jeestay fansarafa wuxuu u jeestay howlihii kale oo dhan wuu ka jeestay ila alcibaadati cibaado ayuu u jeestay oo soon iyo salaad iyo wardi iyo dikriga ilaahay iyo qur-aan la aqriyo cibaadada saasaa loo jeedaa insiraafa mutabatilin mid u go-ay jeesashadiisii oo kale mutabatilka waxaa la yidhaha qofka wax u go-ah ee arrimaha adduunyada oo dhan intuu ka go-o cibaadada uun u go-ayaa mutabatil layidhaah wa tabatal ilayhi tabtiilan cibaadada qofka u go-a ayaa la yidhaha tabatulka fansarafa wuxuu u jeestay ila alcibaadati alla cibaadadiisa ayuu u jeestay insiraafa mutabatilin mid cibaado u go-ay jeedsigiisii oo kale wa aqbala wuxuu qaabilay uu u jeestay cala alcilmi cilmigii iqbaala dam-aana qof haraadsan qof haraadsan siduu biyaha ugu jeesto uu biyaha u cabo oo kale ayuu cilmigii u cabay wa akabba wuxuu ku foorarsaday calaa kitaabillaahi kitaabka ilaahay unbuu ku foorarsaday uusan kolnaba madaxa kor u qaadaynin saasaa laga wadaa madaxaba koruma qaadaya kitaabka ilaahay qur-aanka ayuu aqrinayaa uu baranaya oo uu fahmayaa yaxfadu isaga oo qaybaya kalimaatihi qur-aanka isagoo isagoo qaybaya wayatacamaqu isaga oo ku fogaanaya fahma aayaatihi qur-aanka aayaadkiisa inuu fahmo waxay u jeedaan iyo ujeedooyinkooda qotada dheer inuu qotadooda hoose gaadho uu fahmo walamaa markii ra uu arkay adtijaarata ganacsigii iyo dukaankii uu lahaa tunaqisu inay ka dhoobaynayso inay ka dhoobaynayso amay ka calwinayso caleyhi isaga ladata alcibaadati cibaadada macaankeeda inay ka qasayso markuu arkay ay ka calwinayso ay ka ay ka dhoobaynayso ama ay ka qasayso markuu arkay oo wa tufawitu calayhi ay dhaafinayso ilaan howl baad haysaa wa tufawitu calayhi ay dhaafinayso majaalis alcilmi goobaha cilmiga uu aadi lahaa uu nabiga u tegi lahaa iyo asxaabta waaweyn uu wax ka baran lahaa markuu arkay inay intaas dhaafinayso tarakaha wuu iskaga tegay tijaaradii dukaankiisii wuu iskaga tegay islaantii wuxuu yidhi haddaa idinku ka shaqaynaysaan iyo carruurtii iyo ka shaqeeya isagu faruhu ka teg faruhu ka qaaday hayra mutaradidin isagoo oon weliba haba yaraata eh arrintaas aan si labaclabaca aan ahayn ma samaysaa miyaa aan lahayne go-aan buu gaadhay wuu iskaga tegay walaa aasifan iyo isaga oo aan haddana ka xumayn inuu ka tegayna kama xuma markuu ka tegayna ma ahayn mid oo labalabeeyey khayra mutaradidin mid labalabeeyeyna ma ahayn oo xaajadii laba ka dhigay ee mid buu qaatay oo inuu ka taga walaa aasifin mid ka xumaadayna ma ahayn waqad sa'alahu waxaa weydiiyey fii daalika arrintaas saa'ilun qof su-aal weydiiye ayaa su-aal weydiiyey oo lihi maxaad uga tagtay fa ajaaba wuxuu ku jawaabay laqad kuntu waxaan ahaa taajiran nin ganacsado ayaan ahaa oo dukaan weyn leh qabla cahdii birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay intii aanan baranin oonan soo islaamin falamaa markii aslamtu aan islaamay aradtu waxaan isku dayay oon damcay buu idhi an ajmaca bal inaan iswaafajiyo oon aan ka wada shaqeeyo bayna tijaarati ganacsigii iyo walcibaadati cibaadadii inaan cibaadaystana tijaaraystana yaan damcay buu idhi markii hore falam yastaqim lii iima hagaagin oo iima toosin lii aniga maa aradtu wixii aan doonay oo inaan labadoodaba aan isla wado way ii hagaagi weyday saan rabana waayey ii noqon weyday fa taraktu tijaarata markaa waxaan iskaga tegay buuhi ganacsigii ama ama baacmushtarigii wa aqbaltu cala alcibaadati cibaadada ayaan u jeestay marka qofkuu yeeli karaa laakiin marka la eego diinteena islaamka in la shaqeeyo lana cibaadaysto saasay qabtaa yacnaa go-aankan uu abudardaa qaatay ma aha midka oo maaragtay boqol kiiba boqol tacaaliimta diinta islaamka ma ah diinta islaamka tijaaradaada iyo ganacsigaaga iyo inaad wadataa la rabaa islamarkaana aad cibaadaysato laakiin isagu waxa weeye qofkii yeeli karana way u bannaan tahay oo qanaacadaas iyo leh wuxuu goostay maadaama looga hormaray cibaadadii saaxiibadii inuu gaadho marka uu cibaadada u go-o waladii allintii wuxuu yidhi saasuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsu abidardaa'i biyadihi gacantiisa ay ku ay ku sugan tahay maa uxibu ma jecli an yakuuna lii maanta inuu ii sugnaado alyowma maanta inaan lahaado xaanuutun dukaan oo calaa baabi lmasjid masjidka albaabkiisa ku yaallo oo falaa tafuutunii aysan iga tegin salaatun salaadi maca aljamaacati inaan jamaacada loo tugada inaan iga tegin uma haddana abiica wa ashtari abiica aan wax gado wa ashtari aan wax soo gato oo fa arbaxa aan macaasho kulla yowmin maalin walba talaatami'ati diinaarin saddex boqol oo diinaar oo dahaba aan aan macaasho ma jeclaan lahayn buu yihi saas hadday taasi xataa ma jeclaan lahayn uma markaa kadib nadara wuxuu eegay ilaa saa'ilihi ninkii su-aasha weydiiyey buu eegay waqaale wuxuu yidhi innii anugu laa aquulu odhan maayo ina allaaha alleh casa wajalla xarama wuu xaaraantinimeeye albeyca in wax la iibsado oo la ganacsado yuu xaaraantinimeeye dhihi maayo walaakin anugu walaakinii hasaata uxibu waxaan jeclahay an akuuna inaan ahaado min aladiina kuwii inaan ka mid ahaado kuwaasoo laa tulhiihim ayna jeedinaynin tijaaratun ganacsi walaa baycun iyo wax iibsi can dikrillaahi dikriga ilaahay ayna ka mashquulinayn inaan noqdo ayaan jeclahay darsigana intaasaan ku daynaynaa wsala allah wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim